dhallinyaro soomaaliyeed oo ka tegay qurbaha gaar ahaana dalka maraykanka ayaa magaalada nairobi ee cariga kenya ka bilaabay maalgashiga dhanka ganacsiga gaar ahaana dhallinyaradaasi ayaa magaalada waxay kusoo kordhiyeen adeega baabuurta nooca tagsiga loo yaqaano oo ay dadku dalban karaan kana dalbadaan khadadka internetka kadib markii ay u baahdaan inay meel ku tagaan wariyaha haddaba v o eda qadar maxamuud xareed ayaa la kulmay dhallinyaradaasi midkood oo la yidhaahda maxamed xasan nuur muddo koobanna ku noolaa maraykanka islamarkaasina haatan ka mid a dhallinyarada fikraddaasi maalgashiga la yimid magaalada nairobi
meeshani waxaa u imaaday inaan suubiyo company oo ride hailing ah taxi oo mataqaanaa waxaan aada ugu dadaalnay softwarega iyo technologyga aniga backgroundkayga waxaa waaye technology waaye software waxaan u shaqeeyey amazon waxaan u shaqeeyey expedia iyo waxaa kaloo u shaqeeyey spacex wax badanaa waxaan ka shaqeynaya wax badanaa suubinaya technology marka you know waxaan isdhahay haddaan imaado you know kenya haddaan imaado oo oo wax ka suubiyo dadku anfacaya waana mataqaanaa wax wax sahlan waaye marka saasa saasaa u suubinay businesskaaneeto marka alxamdulilah mataqaanaa markaan businesska launch garaynaynay waxaa jiray covid nineteen a jiray marka xoogo yar dhib u ahay bilowgii laakiin waa waa wa waa soo dhaafnay wa wa waa iska celinay marka dhinaca transportationka ama gaadiidka gaar ahaanna tagasida ayaad xooga saaraysaan ha ha businesskeenna waxaa waaye transportation iyo logistics marka waxaan ku bilownay taxi ride hailing marka appa haysana hava la dhahayo dukaanka app storega kasoo gadan karta kasoo download garan karta then markaa dhahda xaggaana aadaya taxia ku imaanaya ku kaxaynaya meesha rabtida ku geynaya marka waxaad u shaqaynaysaan sida uberka oo kaleeto ha exactly sida uberka oo kale maxaad ku doorateen inaad qaybtan ganacsigan aad ka hirgelisaan kenya waxaan ku dooranay hadda two thousand eighteenki waxaan bilaabeynay marka waxaan aragnay dadkii intay la qabsadeen waxaan oo abyaasha la isticmaalayo markii hore dadka abyaasha mayna isticmaali jirin way ka baqi jireen dhibaatadaasa jirtay maogtahay marka marka waxaa aragnay inay la qabsadeen of course wadamadaas kale waa hore la qabsadeen laakiin inta ayaantaasay la qabsadeen and suuqaaneetana waa suuq zaaid u weyn marka maaragtay waa waa business fiican oo oo kori karo hadduu meeshaan ku fiicnaado korane meelo kalena waa la aadi karnaa wadamo kale marka ka waran suuqan gaadiidka gaar ahaan tagaasida oo horey uga sii jiray kenya sidee idin kugu suura gashay inaad la qabsataan horta hore bilaawgii dhib u ahay runta hadaa kuu sheego laakiin waa la qabsanay maaragtay waxaaneeto waa dadaal iyo maaragtay hard working you know marka annaka hadda hal sana operation ku jirna halkaasana meel kenya weliba nairobi meelna laga aqoonin ma jirto meel kasta waana laga yaqaanaa xataa aan hore ninaa ii sheegaya kukuyu degan yahay taxi taxila waay waa la soo wacay hava laga soo wacay kukuyu xaafadiisa mid kalena comorak xaafadiisa laga soo wacay hava marka meel kasta way joogaan hadda markaan soo galnay suuqaaneeto aada u dadaalnay hadda waxa local bolty uber ma ogey waxa localka ah oo dhan annakaa number one ah marka just mataqaanaa waxaa waaye dadaal waaye iyo maaragtay hard working ma idiin qorshaysan tahay inaad meelo kale oo geeska africa aad ka howlgashaan ood gaarsiisaan adeegan ha absolutely ma fadhiisanayno waxaa u soconnaa horta hore ethoobia waxaan qashqashaadkan markuu dhammaado hadda maaha waxaa u soconnaa tanzania uganda rwanda xataa nigeria iyo south africa meelahaasoo dhan aa rabnaa inaa u soconno adiga calaa kulli xaal shantan sano soo socoto waxaa rabnaa inaa shan iyo toban wadan africa gudihiisa ku jirno operation insha allah